qabanqaabada iyo soo dhoweynta aad soo gasheen oo muujinaysa qarannimada somalilan inaad gobolladii kale ugu mahadnaqdaan midnimada iyo shucuurta midnimo maadaama aa hooyadii dalka tihiin qabanqaabadaa weli soo dhoweynta aad iyo aadbaadbaadsantihiin waxa weeye mar haddii aan gumooye garadba ku kordhayn waa mashkalad gumooye haddaan garadba ku kordhayn waa mashkalad qoladaa xamar ku jirta ee wasaaradda xamara waxaan leeyahay konton soddon sano oo heegar iyo dagaal iyo muran ahaa mid afeed mid doodeed mid qoyid toban sano halgan humaysan ahaa iyo toddobiyo labaatan sano ay somalilaad xor ahayd ninka maanta yidhi waxaan u shanayaa inaan soo midayo soo celiyaa dee caqli ma leh garasho maaha madaxweynahoodu waa hadlayo wuxuu yidhi kolba ninkii somalilan necebbaa cadowgeeda u taga oo hubiya ka qaata oo dabeetana soomaalila googooya aad iyo aad baan ula yaabay caqligaabnida ninkaa dhana madaxweynaha ah waxa uu ka fikirayaa waddadii maxamed siyaad ka fikiraya kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii maxamed siyaad marka kun iyo sagaal boqol iyo siddeetanka iyo sideedii markuu halgankii jabhadihii s s d f s n m s b u ummaddii isaga ku gadotirada ee markay ka weyday dimuqraadiyadii hadal maxamed siyaad barre qoriga qaadatay min kismaayo ilaa iyo zayrac ayaa wuxuu yidhi waa laygu soo dirayaao mingista u tegey markaasuu yihi mingista waxaa leexa doonta waan kuu seexaya joodaha iga qabo mingista iyo siyaad barre oo adisaba kuwada cawanaya sanab hargeysa iyo burco ka icdaaday berbera markaasay dalkeeda xoraysa s c f s s d f na waxay ka raacday gaalkacaya iyo boosaaso dalkeeda xoraysay s b u na xamar buu caydid ka bilaabay markaasuu ilaa kismaayo socday caqli laawe haddaanad adigu ogeyn wixii dhacay miyaanad cidda unaysan